caasha waa mahadsan tahay goobtani saacad iyo waxoogaa ka hor labada saac ka hor ayay furantay waxaadna moodaa in dadku si teelteel ah ay usoo gaarayaan goobtan oo ah faras magaalaha arlington oo ah duleedka washington d c dadweynaha halkan waxaa ka iska diiwaangeliya ama ka codeynaya waa dadka areadan ku nool ee aagan ay u tahay deegaan doorashadooda marka waxaad moodaa in dadku ay aad usoo qulqulayaan saacadaha shaqada ka horna ay dadku ay u kala qaybsan yihiin inay sii maraan amaba ay soo maraan jawiga caashooy waa mid aad u macaan oo hawadu aad bay u fiican tahay jawi roobaadna ma ahanoo dadka waxay ku dhiiran karaan inay goobaha codka tagaan islamarkaasina ay laymanka codadka galaan waxaana dabcan marka laga tago madaxweynaha iyo doorashadiisa sidoo kale halkan taalla waa aqalka koongareeska sidoo kale labada senator ee matala gobolka virginia mid ka mid ah ayaa maanta loo codeynayaa marka si habsame leh ayay doorashadu ku bilaabatay
waxaad ka warantaa jawigaad ka warantay in roob uusan da-ayn dhinaca kalena waxaan u malaynayaa inuusan jirin qabow daran oo dad badan maaragtay ka hor joogsan kara inay xilli hore yimaadaan
waa sidaasaa u sheegtay waa dabcan dad badan waxay filayeen mar haddii november la galay in qabow uu jiri doono jaakada waaweynna isku xiri doonaan laakiin maanta waxaad u malaysaa in jawigu aad u macaan yahay oo aysan dadku ka baqaynin inay laynka galaan oo kale maadaama laymanku ay mararka qaar tegi karaan ilaa meel fog oo banaanka ah marka dadkuna aad bay usoo qulqulayaan una uguna qanacsan yihiin doorashada iyo inay ka qayb galaan waayahay waxaan rabaa si kooban maadaama dad badan ay horey codkooda usii dhiibteen oo maalmihii lasoo dhaafayba goobaha codbixinta way furnaayeen qofkii raba inuu codkiisa sii dhiibto oo ama ka fekeraya inuu maanta kale uu mashquul noqon karo ama uu waqti waayi karo waxaad ka warantaa safafka markaad fiiriso dadku tiro ahaan intee bay la egyihiin mise axmed baa jirta mise dadku waa teelteel qaabka dadku hadda ay uga qayb galayaan doorashada iyo codbixinta
waa sida aad u sheegtay caasha gobolkan virginia oo kale laba meelood saddex meelood meel ayaa sii codaysay marka taasina waxay hoos u dhigaysaa saxmadda laakiin waxaad moodaa in ay ilaa hadda aysan saxmadi jirin oo ay si tartiib tartiiba ku socoto codayntu islamarkaasna dadku ay imanayaan horey ka gelayaan xarunta sanaadiiqda islamarkaasna wax ka yar shan ilaa toban daqiiqo ay ku dhammaynayaan guud ahaanba codkooda inay dhigtaan marka waxaad umalaysaa in si oo aad ah ay u socoto oo aysan saxmad weyni jirin ma ogi qeybaha dambe ee maanta sida ay noqon doonto laakiin hadda ilaa hadda saxmad ma jirto si kooban maxamed bashiir inkastoo gobolkan ay soomaalidu ku yar tahay oo uusan la mid ahayn gobolada soomaalida ay ku badan tahay sida minnesota iyo iyo colombos ohio kale indhahaaguma qabteen dad soomaaliya oo safka ku jira oo codeynaya
maya ilaa hadda ma aanan arkin cid soomaali ah oo halkan ka codeynaysa cashay maadaama ay tahay faras magaalaha magaalada lagana yaabo in areadan aysan soomaalidu kusii badnayn laakiin xaafadaha soomaalida ay ku badan yihin oo kale haddii aan tegi lahayn waxaa laga yaabaa in soomaali badan aan arki lahayn aad baad umahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan wariyaha v o e da oo jooga mid ka mid ah goobaha ay dadka codkooda ka dhiibanayaan degmada arlington ee duleedka magaalada washington oo virginia ku taala